wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu u waramay waryahayaga falastiin axmed iimaan waxa uu nooga waramay weerarkii maanta ka dhacay xarunta qaramada midoobey u n d b ee magaalada muqdisho abaaran koo iyo tobankii iyo barkii subaxnimo ayaa weerar isugu jiray qarax baabuur iyo weerar oo xag lug ah ayay nimanka argagixisada al-shabaab waxay kusoo qaadeen xarunta u n k u n d b weerarkaas isaga ah ujeedadiisu waxay ahayd in xaruntaasi lagu qabsado dadka ku jiray ee staffka ah isugu jiray ajnabi iyo soomaaliba la laayo ama ugu yaraan hostage loo haysto laakiinna si wanaag markiiba ciidamada amniga noocyadooda kala duwana soomaaliya ayaa si deg deg ah uga howlgalay waxayna ku guuleysteen inay badbaadiyaan dhammaan intii maaragtay staff ahayd ee meesha ku jirtay khasaaraha dhacay runtii marka loo fiiriyo weerarka iyo siduu u qorshaysnaa iyo sidii maaragtay ujeedooyinka laga lahaa waxaan dhihi karaa khasaare aada iyo aada u yar ayaa dhacay waxaa dhinta intaan ognahay afar ajnabi ah iyo afar soomaali ah oo ahayd staffkii xagga securityga ee maaragtay raad securitygi waardiinayay waxaa kaloo meesha ku geeriyooday toddoba xubnood oo nimanka argagixisada ahaa weerarka soo qaaday ee kuwaas oo ciidamada amnigu ay laayeen runtii waxaan isleenahay dhib waa dhacay waana ka xunnahay waana ka tacsiyenaynaa wixii dhib oo dhacay dhammaan intii ku ku geeriyootay soomaali iyo ajnibina waa u tacsiyenaynaa laakiin dhibkii dhacay waxaa la isku dayay wada shaqeyn buuxda oo dhinaca u n k iyo dhinaca ciidamada amniga iyo dowladda soomaaliya dhex maray ayaa la isku dayay in khasaarihii aada iyo aada loo dhimo mudane wasiir xaruntu waxay ku taallaa meel ammaankeeda uu aada u sarreeyo dacalkana ku haysa eeraboorkii magaalada muqdisho waxaan ognahay in dhowr meel ama biro loogu talagalay in dhismaha lagu ilaaliya ay meesha ku yaaleen sidee ayay ugu suuro gashay toddoba nin in ay gudaha u galaan xarun intaasoo ilaalo ahna ay joogtay islamarkaana goob sidaas muhiim u ah ay ku taalla ma la dhihi karaa waa habacsanaan xagga amniga ah anigu kulley ismalihi in habacsanaan xagga amniga ah ay jirtay staafka amniga ee u n kana runtii aada iyo aad bay u diyaarsanaayeen aad bayna maarata u feeljignaayeen amniga kale guud ee soomaaliya ciidankeedana aada buu u feeljignaa laakiin arrinta waxay ku dhacday qarax ayay marka hore gaadiid meesha si oo baakin camal usoo dhigay qaraxa iyada ka sameeyeen qaraxaas markuu dhacayna waxay ka faa'idaysteen xaaladaas argagaxa ah ee dhacday ay ka faa'idaysteen sidaas ayay ku galeen meesha nimanku waxay ahaayeen kulligood niman miinaysan laba ka mid ah gudaha ayay isku qarxiyeen shanta kalena ayagoon isqarxin ayay ciidamada amnigu waxay ku guuleysteen inay laayaan kadibna si nabad ah ayaa miinooyinka ku xirnaa looga furay dadka ku dhintay ee ajaanibta ah wadamaday u kala dhasheen iyo shaqadoodu waxay ahayd tafaasiil ma naga siin kartaa arrimahaasi dib ayaan kasoo caddeyn doonaa hadda ma sheegi karno lakiin dib aan kasoo cadeynaynaa
dad mas-uuliyiin oo ka tirsan qaramada midoobey oo xarunta ku jira miyaa jira ama shaqaalo kale oo ajnabiya oo ka badbaada falkaas ha waa staff aada u xoog badan oo qaramada midoobe ka tirsan baa meesha joogay oo dhammaantood ka badbaaday waxaana runtii u n ka iyo maaragtay dowladda soomaaliyeedba ay labadaba caddeeyeen inaysan marnaba aysan u jinjixi doonin nimankan argagixisada ah iyo falalka ay qabaan oo ay rabaan inay ku cabsiyaan maaragtay kuna fashiliyaan mishinka u n k oo ah mishin runtii ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliya qiime aada iyo aada u weyn ugu fadhiya dhammaanteen waxaan caddeynay inaan committed ku nahay inaan howlahanaga aan wadano marnana aysan carqaladeyn karin nimanka fuliyayaalka ah argagixisada maaragtay caalamiga aysan marnaba nacabsiin karin ayaan caddeynay dhaawaca intee ayuu la egyahay ma si jiraan qaar ka mida shaqaalaha qaramada midoobe oo ku dhaawacma weerarkaas maya dhaqaala shaqaalaha qaramada midoobe hadda ku dhaawacma ilaa hadda ma jiraan laakiin dad kale oo soomaaliyeed oo ku dhaawacma ayaa jira ilaa hadda dhaawaca intan soo gaarta waa sideed iyo toban qofood laakiin waa laga yaabaa in tirada ay gadaal kasoo badato waa suurtagal lakin intaan hadda ognahay sideed iyo toban qofood waa maxaa tallaabooyin xagga ammaanka oo aad qaadaysaan si aad u xaqiijisaan in falkan oo ah kii nuuciisa ahee labaad ee ka dhaca magaalada muqdisho uusan mar damba u dhicin tallaabooyin amni ah oo horena loo qaaday haddana runtii aan aada iyo aada u wadno ayaa jira waxaan kolley marba marka ka dambeysay isbedelo xagga amniga ah oo magaalada muqdisho ah ayaan samaynaynaa insha allahu tacaala waktiyada dhowna isbedelo oo intaas kasii xoog badan ayaan samayn doonaa insha allahu tacaala wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdikariim xuseen guuleed oo goor dhoweyto falastiin axmed iimaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay ayuu kaasi ahaa